nin allah wan ilahi raajicoon waxaan tacsiyad fiiran ayay u direynaa dhammaan shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan shacbiga koonfur galbeed ee soomaaliya ugaaskii geeriyooday ugaas madaaf cali barre allah u naxariisto wax uu geeriyooday maanta dhammaan anigoo ku hadlaya afka maamulka gobolka bokool iyo kan degmada xudurba waxaan u tacsiyadeyneynaa geerida ku timid ee naxdinta leh ugaaska ka mid ah ugaasyada koonfur galbeed ugaas malaaq macalin cali barre maanta duhurnimadii ku geeriyooday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay meku tacsiyadey tacsiyadii kukoyti malaaq xaaja macalin cali barre oo kordhimiday geegka magaalada baydhabo taasoo un macnaha ku tacsiyadeen dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan weliba baalajiroon dadkiisu ku geeriyoodi baalajiroon sheedama ku geeriyoona qoska sheedama ku geeriyoona marka ku geeriyooday ummadda soomaaliyeed guud ahaan may haayeen malaag nabadda jecel may haayeen malaag nabadda soomaaliya iyo macnaha wanaagga soomaaliya jeen
wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd maba meelin taasii tiraanyalan ku diraana malaaqii malaaq calibar oo geeka geeriyooday magaalada baydhabo maylana ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo may baan ku tacsiyeyna dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliya intii isku geeriyooday may balana ilaahay aan naxariisa ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun weligeeka geeri naxdin le maarneeda ka dhiiday malaaqi guud ee degmada wejid gaar ahaan beelo jiroon sida laynii sheegi maarneeda malaaq qolyahayo malaaq guud oo digili marfle ah ilaahay naxariis